عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay baabkii man jalasa fi lmasjidi yantadiru asalaata wa fadli lmasaajidi na baabka tarjamadiisu taa taho macnaa laba qaybood baa tarjamadu ay kaba koobnayd shiqiga hore ama qeybta hore waa ruuxii masjidkiibuu fadhiyaa wuxuu u fadhiyaana salaad buu sugayaa aad tukatid buu leeyahay macnaa fadliga uu leeyahay taas waana xadiid baynu soo aragnay dee kolley xadiidkii halkaa shaahidka ama u munaasibka ahaa qeybta dambena waa fadli lmasaajidi masaajid waa mulaasamadeeda si guud loo laasimo iyo jacaylkeeda iyo kusoo noqnoqodkeeda lagu soo noqnoqdo iyo guud ahaan fadliguu leeyahay bal qeybtaasna kolley axaadiidan ama labada xadiid ee inoo dambeeya ayay kuba sugantao wuxuuhi musanifku xadaثna mxamed bnu bashaar qaala xadaثna yaxya can cubayd illaahi qaala anahu qaal xadaثanii khubayb bnu cabdالraxmaan can xafs bni caasimi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal sanadku waa dad inoo wada horeeyey yaxyuhuna waa yaxya bnu saciid alqadaan cubaydullaahina waa cubaydullaahi bnu cumar ee habeen dhoweydna cubaydullaahi isagoo khubayb ka warinaya khubaybna xafs waynu soo haynay waana qoys baa adigoo dee qaraabo oo khubaybna waa cubaydullaahi abtigii xafsna waa awowgii cubaydullaahi awowgii weeye bal markaa xadiidkana saxaabigiisa abu hureyre weeye kolleyna xadiidku waa xadiidkaa dee aan garanayno ee umuuro kala duwan inoo kulansaday in duruqda bal maalan sugan iyo xadiidka lagu wariyeyna waa tan aan hayno abu hurayra waayo saxaabo kale wax bal maalan aan leenahay xoog bay leeyihiin oo kaloo halkan inooguma sugani ma jirto allahuma xadiid dee lafdigiisu mowquuf iyo xukumka ahaan marfuuca ay soo naqliyaan abu hureyrena xafs bnu caasim baa kaba wariyey isagana kollay dariiqu fardi buu noqonayaa markaan eegno asaaniidda inoo sugan xafsina waa khubay bal dariiqaas oo waana xadiidkii dee aan markaa soobakano wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh sabcatun toddoba qolo yudiluhum allahu ilaahay baa u hadhaynaya fii dilihi hadhkiisuu ugu hadhaynayaa yowma maalinoo laa dilla hadh aanu jirin ilaa diluhu hadhkiisa un mooye oo toddoba inoo soo socota haddii aan la yidhaaho dee waa dheeraad ay dadka kale la dheer yihiin oo maalintaa qiyaamada ee hadhkaa ilaahay un mooyo hadh kale aanu jirin ayaa ilaahay hadhkiisa ugu hadhaynaya aimada qaarkood lafdigan dille waxay kaba dhigeen bacna wa fii kanafihi waa ricaayati laakiin bal xadiid baa wuxuu kuba yimi kollay sanadkiisuna xasan yahay saciid ibnu mansuur uu warinayay yudiluhum allahu fii dilli carshi oo carshigiisa hadhkiioo bal aqwaalaha kale waa waxaan kagaba maarmayno hadhkan waa hadhka carshiga markaa marka dadka cadcidda lagu soo wada dhoweynaya ee dee dhiidkoodu dadka qaarkoodu intuu dhulka aada u hoos u galo ilaa afkooda haddana soo gaadhiyo dhigaho dhegahooda iyagu dhibtaa iyo rafaadkaa maba ogoo hadhkaas bay hadhsanayaan bal markaa yudiluhum ullahu fii dilli marka waa hadhkii carshigaan leenahay ee kanafkii iyo bal maalan karaamadii umuurihii kale la sheegayna markaa cibaaradaasi way kulansanaysaa yowma laa dilla ilaa dillu alimaamu alcaadilu waa imaam isagu caadila weeye waa kii koobaad kolley waxaa loogu bilaabayna waa dee marka la eego imaamka caadilka ah waxaan isaga dariiqiisa ama nafciga kaba imanaya waxtarku waa wax caam ah oo nafcigiisaa caam oo tanbuu dee wixii kaleo dhanba oo ka mudan yahay bal imaamkii caadilka ahaa taas waxaana ay tahay lafdiga daahirkiisu uu yahayba oo saaxibulwilaayati alcudmaa ninkaa dee khilaafada sare ama imaamnimadaa leh ee laakiin waxaa haleelaya oo la mid noqonaya cid alla ciddii umuurta muslimiinta wax ka mida tawaliday ee cadlina laba timi riwaaya muslim baa wuxuu ahaa ma xadiid muslim waa xadiid kale kan riwaayadiisa maahe ina almuqsidiina cinda allahi calaa munaabira min nuurin can yamiin araxmaan aladiina yacdiluuna fii xukmihim waahlihim wamaa wulu bal markaa in dee ciddaasba waa la haleeshiinayaa ee bal waa imaamkii caadilkaa imaamkuna halkan ama shaarixuna wuxuu leeyahay wax caadil laguma fasiro waxaa ugu mudan ruuxa cadliga anahu aladii yatabicu amra allahi biwadci kuli shayin fii mowdici min gayri ifraadin walaa tafriid waa kaa isagu raacaya amarkii ilaahay shay kastaba halkiisii dhigaya marka isagoon xadgudubna la imanayn gabood falahayna bal wax lagu fasiro cadli bal kaas baaba ugu mudanba ee haddaba imaamkii caadilka ahaa waa tii koobaad washaabun iyo nin dhallinyaro ah oo nasha-a barbaaray fii cibaadati rabbi rabbigii cibaadadiisa ku barbaaray waa khasladii labaadoo oo ruux dhallinyaroa wuxuu ku koray wuxuu ku barbaaray ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa taasuu ku barbaaray iyaduu ku weynaaday dee bal markaasna saasaa xaaladiisii ama cumrigiisii uu ku dhammaystay macnuu maaha dee dhallinyaronimadiisiibuu mudiic aha markii kalena wax kalea kuba yimi waa ruuxa markii horena aan leexleexasho lahayn wakhtiga dadku dee caqligooduna aanu weli buuxsamin waayo arag aanay ahayn saa daraaddeed qaladaadka kaba dhaca iyo hawaday raacaan ay ka badan tahay marka ruuxu weynaado wakhtiga caynkaasu dee ruuxa ilaahay kaba cabsanaya aan lahayn hawo uu raaca iyo xumaan kaluu kuba dhaco tiibuu ku koray ilaa uu ku weynaaduu kuba dhintay daacadii cumrigiisii buu taa kuba dhammeeyey bal taasba weeye xadiid axmed iyoba wariyeen ayaa waxaa yacjabu rabbaka min waxaweyaan min shaabin laysa lahu sabwa macnaa de waa imaka waa mansilada uu leeyahay iyo taasoo kale nin dhallinyaro ah oon idna leexasho iyo hawaraac aan lahaynba yacjabu rabbigu hatuu kaba cabira waana cajab isaga u laayiqaba marka haddaba shaab isaguna cibaadada rabbigii ku barbaaray ku koray kaasna maalintaa qiyaamaha kuwa harhkaa harsanaya ayuu kaba mid yahay wa rajulun midna waa nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun mid lagu xidhay uu yahay fi lmasaajidi masaajidda maxalushaahidku halkan weeye waayo waxaynu kuba jirnay umuuraha kaleo dhammi dee abwaabteeday leeyihiin wa fadli lmasaajidi baan imaka baabkuu baabaysnaa marka ruuxani muxuu ku mutay in loo hadheeyo maalinta qiyaama harhkaas uu hadhsado masaajidii uu ku xidhnaa kusoo noqnoqonayay uu laasimayey ee uu jeclaa taas buu kuba mutayoo taasna waa fadliga masjidku leeyahay marka maxalushaahidka horta xadiidku waa intan wa rajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid macnuuna lafdigan hortay saxiixayn dee filmasaajid baa dhacday ay dhacday aimada qaarkood halkaa fiida bedelkooda ba ay dhacday markaa isagii baa waxaa laguba shabahayaa shay dee masjidkii ka laalaada sida qanaadiishiisi iyo maraawiixdiisoo kale hadiyo goor dhaasimaya kuba sugan oo macnuhu waxa weeyaan waa suu dee qalbi ahaan xataa hadduu kaba maqan yahay masjidkii u laasimayo xataa jasadkii hadiyo goor waa kaa jooga ama kusoo noqonaya dee ku hameeya jecelba lafdigan mucallaq waa macnahaasoo waa ku xidhan yahay macnaha mutacalliqun fi lmasaajide barhkood ba haddii mucallaqun bilmasjid bilmasaajidiba laba yidhaaba iyo halkan ama lafdiyo kaloo dee imika halkan barhkood ay kuba wariyeen ayaa waxaa jirta lafdigan alcalaaqa kollay macaanida ay u timaada waxaa kaba mida waa xubbiga weliba aada u sii adag iyo jacaylka aada u adag oo in kaaba looga jeedo macnuhu min alcalaaqati waa shiddat alxub oo xub kiisa adag baa dee macnahana waa luq ahaan uuba yimaado macnuhuna uu yahay mucallaqun bilmasaajidi waa min xubbihaasa lafdiba kuba yimi xadiidka ama xadiid kaleba lafdigiisa ahaa masaajidii buu ku jecel yahay hadiyo goor waaba hadduu ka tegana waa ka dee inuu ku soo noqdaa qalbigiisiiba ay too salaadii kale uu yimaado masaajidii baa ruuxaa kuba xidhan laasimaya kaasna maalinta qiyaamaha harhkaasuu hadhsanaya warajulaani waa khasladii afraad laba nin oo taxaabbaa isjeclaaday filaahi ilaahay daraaddiisu jeclaaday macnaha qarad kaloo dunawiya iyo wax kaloo kulmiyo isku jeclaadeen ma jirto ilaahay daraaddii unbay iskuma jeclaadeen kuwaasoo ijtamacaa kulmay calayhi kolley ruwaadda bukhaari barhkood baa lafdigoodu san ah barhna calaa daalika ayuu ahaa macnuhuna waa mid keliyo waa xubbiga iyo jacaylkaa ilaahay daraaddii ay isu jecel yihiin ayay ku kulmeen watafaraqa way kala tegeenoo calayhi calaa daalika alxub jacaylkaas bay ku kala tegeen oo arrinka labaadna waxa weeyaanuun oo imaka ijtamaca calayhi watafaraqa calayhi ama ijtamaca calaa daalika watafaraqa calayhina ay tilmaamaysee manaa maxabadii dee diin ahaaneed maxabadii ilaahay daraaddii iyaga dhex martay ayay daa'imeen wax bal matalan caaridoo ama adduunye iyo wax kaloy u gooyeen ma jirto ijtimaacoodu markaa ama kulan xaqiiqiya haba noqdo ama waxa weeyaan markaa yaanay jooginbe waa dadka had iyo goor isku xidhan ee sicel ilaa geeridu ay kala kaxaynayso oo macnaa wax caaridoo dunyo iyo amar kaloon kaa ahaynoo kala geeyey ma jirine kaasay daa'imeen ku sugnaadeen jacaylkaa ilaahay daraaddiisuma jeclaadeen isagii bay ku wada joogeen kuna kala tegeen kuwaasna labadaasna maalinta qiyaamaha hadhka waa loo hadhaynaya warajulun midna waa nin dalabatu ay dalabtay imra'atun haweeney daatu mansibin wa jamaalin mala bukhaari halkan markay noqoto baabkan dee xadiidka waa soo celcelin doonaa oo dee ilaa meelo ilaa xataa riqaaqa uu geeyo dee waa meelihii uguna yar badnayd laakiin halkaa meelo kale uu kaba taamsan yahaye dhowr gooroo dan buu soo celin doonaa marka halkan oo kale sida shaarixa imaka hadalkiisa aan kaba fahmayno ama ay tahay lafdiga uu xagga hoosena dhigtay wa rajulun dalabatu daatu mansibin oo lafdiga imraa inay halkan kaba maqan tahay ee laakiin dee riwaayada kariimay imra'atun halkan dhacday kuwa kale may dhicin muslim oo kalena riwaayadiisa bukhaarina meelo dambe oo wax dhacay oo kolley waa laf markaa macruufeen waxaa dalabtay u yeedhay nafteedii ugu yeedhay imra'atun haweeney haweenadaasoo daatu mansibin mansib u saaxiiba mansibkii waa asalkii fiicnaa sharaftii iyo jaahiiba weeye iyo wa jamaalin qurux u saaxiiba macnaha haweeney marka la eego laba wasfiyoo dee inta badan aan layslaba helin oo ay se laysula hela ay adagtahay ama ay yar tahayba ayay kulansatay asalkaa fiican bay leedahay dee sharaftaa iyo maqaamkaas wanaagsan quruxna way leedahay waxaana weeye dee labadaa mid kastaba gaar ahaantiisu waa waxay dadku ama raggu haweenaydii uu raqbeeyaan oo bal matalan taas baabay noqonaysaa dee markay sii kulmaanna labadoodu ay sii kulmaanna oo ay yartahay inay labadoodu israacaanna raqbadii ruuxaas looba raqbaynayay ayaa aada iyo aada uba badnaanaysa haddaba haweenaydaas maraatib ama martabada aada iyo aada u sarraysay maraatibtaa sare kulansatay ee marka la eego ta iyada la midkaana dadku iyo raggu ay aada iyo aada u raqbeeyaan ay ugaba daba dhacaanba oo kale ay adag tahayna sida laguba gaadha ay adag tahay ayaa wixii oo dhan bay u sahashay in umay baahinba dee unka waxa weeyaan taas oo kale duruqdii loo mari jiray adadkaydii inuu soo maro iyadii baaba u yeedho nafteedii bay uguba yeedhay waaba faaxisho markaasaa muxuu yidhi fa qaala innii akhaafu allaha ilaahay baan kaba cabsanayaa taas buu yidhi bal ruuxa caynkaasa arrinkaasi wuxuu tilmaamayaa taqwada aada iyo aada u sarraysay ruuxani kuba sifoobay xishoodka aada iyo aada u badan inuu rabbigii kaba xishoonayo bal taas bay arrinkani tilmaamayaa waa bal matalan haweenaydaa dee awsaaftaas aada iyo aada u sarraysee aada iyo aadna loo xiiseeye ee ciddii kulansatayna bal matalan dee bal sida lagu helaaba ay adag tahay ayaa wixii oo dhan bay u fudaydiso way u yeedhay markaasuu cabsi ilaahay ugaba joogsaday ruuxa caynkaasina ee khashyadaa iyo taqwadaa heerkaa kaba gaadhayna ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaah ee dadka cadceedda laguma soo dhowaynayo bal waxa weeye waa u hadhaynaya marka xagga innii khaafullahana dee carabkaabu kaba yidhi si iyadii uba sajriyo iyo dee naftiisiiba waxaaba ixtimaalah inuu dee isagu dee khashada ilaahiya khowfkaaba xusuustay bal waxa daahir ah inuu dee waxa weeye carabka kaba yidhi suu bal waxa weeye iyadiina waxa weeye naftiya dee faaxishadan iyo waxaan ay doonaysa ugaba joojiyo bal waxaan ay ugaba yeedhayna uu yidhaah dee aniga ima suurtogelayso cabsidaa ilaahay ayaa iga hor joogsanaysa ee ixtimaalkaa inuu ay tahay si uu naftiisii uu taas xusuusinayo uu naftiisii kuba sajrinaya inuu qalbi ahaan kaba yidhina ixtimaalkaa qolooyinkii kitaabka sharxay ama xadiidka sharxay baan ujeedaa kitaabka maahe way soo naqliyaanba ini akhaaf ullah warajulun waa kii lixaad midna waa nin tasadaqa sadaqaystay oo akhfaa kolley islanbaa halkan riwaayada halkan dhacday mar dambena xadiidku waa taan leey marar buu keeni doonaa oo meelaha dambe waxaa dhacay dee fa akhfa oo kale bal ayaa dhacday kolleyna meeshii halkan waxaa yar maqan uun caadifkii unbaaba la gooyey halkan malaa riwaayada halkanba waxa weeyaan nusta dee meelo dambeba ama zakaya kuba iman doonta imaam axmed oo kaleon isaga wax kala raacsanayn tasadaqa fa akhfa bay riwaayadiisu ahayd waana halkanteenneo taalloo fa lagu kordhiyo waxaa kitaabka dib uguba iman doonta tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha oo ruuxan sadaquu la baxay markaasuu akhfaa ay fa akhfaa sadaqadiisiibuu qariyey aad buu ugu xeeldheeraaday qarinteeda xataa laa taclama ilaani kaba ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisu bixinayso macnaa waa ruux sadaqadii ayuu kuba xeel dheeraaday qarintii uu qarinayay waxaasna wuxuu qarinayaa waa ikhlaas daraaddeed iyo isagoo riyo iyo sumco iyo waxyaalahaas iyo manaafideed iyo duruqdeed iskaba awdaya markaasaa xeeldheeraantii uu kuba xeeldheeraanaya wixii uu bixiyey ee sadaqa ahaa ayaanay bidixdiisu ogaan waxay midigtiisu bixinayso xagga laa taclamu shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu oo kale waxaa bacd alculamaa ay cibaarada yidhaaheen macnuhu waxa weeye bal haddii aan suuraysanno waa sii mubaalaqa fi likhfaa uune bidixdu dee inay wax og tahay oo ay ogaan karto dee inay bale maalan taas ay ogaan karto waxaanuu midigta ka bixinayo ma ogaadeen waa cibaaro oo macnuhu ay tahay bal imaka bidixdiisii oo aada iyo aada midigtiisii uguba dhow waa gacantiisii kale islaasimayaan haddii aan tasuuraysanno inay wax ogaanayso wax may ogaateen wuu ku xeel dheeraadeen weeye macno labaadoo iyadoo halkan majaas bilxadfi kaba lagaba dhigo xataa laa taclama ilaa anay ka ogaan shimaaluhu waa man calaa shimaalih ama man cinda shimaalih oo iyad majaasun meeshii jiro cidda bidixdiisa ku sugan waa cid baaba la joogta bidixdiisa xaalkiisa eegaysa anu kaba ogaan maa tunfiqu yamiinu waxaa midigtiisu ay bixinaysa muhimku waxa weeyaanoon sadaqadiisiibuu aada iyo aad isagoo dee ay tahay untaasi cabsi ilaahay iyo waxa weeyaan isagoo ku xeel dheeraanaya ikhlaaskii ayuu qariyey cid ogeydmadee ilaaha khaaliqa un mooye ma jirto kolley salafkeenniina dad sidaasoo kale arrintoodu ay ahayd waa jirtaa oo cibaaradan dee waxaan leenahay waa suurayn oo kale iyo xataa dadkood lama ogaaday un markay dhinteen dee waxa weeyaanune la waayey qoysas saqda dhaxun wax hoosta lagama soo geliyo uun aqaladii saqdhaxoo dhul madow ruuxiina ma arkayaan wax loo dhiibo markuu dhintuun la ogaaday dee inuu isaga ahaay oo kale ama sidee cali zaynulcaabidiin oo kale iyo bal xaaladoodu way jirtay ee macnuhu waxa weya waa mubaalaqa fi likhfaa taas bay tahay xataa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yamiinu wa rajulun midna lixu nin weeye waa kii toddobaad dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan xaalu yahay isagoo khaaliyan min annaas weeye dadka madhan keligii buu meel joogaa cidluu joogaa adaan cid markaa la joogtaa ma jirto cid arkaysaa ma jirtoon dee ilaahiisii ahayn iyo rabbigii ilaahay buu xusay oo carabkiisu kaba xusay dikrigiisii buu laba yimi waa mid ama dakar dakar allah oo macnaa waa qalbi ahaan buu kaba xusay waa tadakurkii ilaahay cadamadiisii iyo jalaalkii iyo jamaalkii iyo kamaalkii iyo dee sifa ayuu xusuustay qalbigiisii markaasuu maxaa dhacay dee markaa haddaan naraa dakar allaha bilisaani ama dakaro bimacnaa tadakar allah oo ilaahay buu dee cadamadii iyo weynidiiyo taas waaba dikrigii qalbi khaaliyan xaalu yahay fafaadat markaasaa waxaa dareertay caynaahu dumuuca caynayhi mudaafkii baan qadaraynaa oo waxaan dareerayaa dee waa ilmada ee labada indhood maahay fafaadat dumuuca caynayhi labadiisii indhood ilmadoodii baa dareeray bal kaasna dadka maalinta qiyaamaha loo hadhaynayo ayuu kaba mid yahay bal xadiid kole waa xadiidkee ina soo wada maray alaqbayseeno aqrideenoo dee kollay ah yar niqaad un baan ku yar joogsanayaa gaara kol haddaan xadiidkii laqbeeyey mid weeyaane ta hore rasuulka ilaahay wuxuu ihi sabcatun yudiluhum allahu waa toddoba waana taa aynu kollay horena u soo yar aragnay cadadka iyo mafhuumkiisa oo kale bal haddii mafhuum cadad laba yeelo mafhuum mukhaalafo ah waxaabay dee noqon lahayd cidda loo hadhaynaya maalinta qiyaamaha ee harhka carshiga loogu hadhaynaya inay toddobadaa qolo uun ay tahay laakiin nusuus kalaa jirta oo dee inoo faa'iideynaysa dad toddobadan kaba badan in iyagana loo hadhaynayo ay mansiladan iyo karaamadan mudanayaan bal markaa axaadiida baabkaa ku soo aroortayna dee isku derajo maaha kuwa asaaniidoodu xoog leeyihiin barhkood ay saxiix yihiin iyo kuwa daciifiba way jiraane laakiin khasaalow xoogaaya ayaa soo baxayso bal dee kol haddii asaaniidda markaa qaarkood ay xoog leeyihiin ama ay saxiixba yihiin axaadiida qaarkood bal khasaasha qaarkood saxiixa muslim ay kuba yimaadeen waxaan leenahay lafdigan sabcatun mafhuumma laha oo macnaa waa intii xadiidka laynoogu sheegay waa toddobada halkan lagu wada sheegaye laakiin mafhuum mukhaalafoon idhaahno toddobadaa cid ka badan looma hadhaynayo toddobadaasunbaa maalintaa harkaa mudanaya iyada taasi ma jirto bal waxaa axaadiida kaba mid ah xadiid saxiixa muslim kuba sugan oo lafdigiisu yahay man andara mucsiran aw wadaca canhu adalahu llahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh ruuxa ruux caydh ah oo uduun dayn buu ku lahaa ruuxii waxba ma hayso iskama bixinayo uu ka sugay eeg uu ka sugay waqtigiibaa lagu ballamaa gaadhay dee uu bixin lahaayoo uu kaadiyo uu kaba sugay sugitaankaasna haddee sharcan waaba waajibo ilaahay wuxuu yihi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara waaba waajib laakiin waajibkii kuba camalfali shay laguma waajibiye weeye ruuxa caynkaasa aw wadaca canhu amase waa ka dejiyey oo daynkiibuu kaba dhaafay iyada dhaafintu waa dee shay sunno ahoo waantasadaquu khayru lakum baa aayaddaa kuba sugnayd wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara in ilaa inta uu wax ka helayo laga sugo kol haddii la ogaaday inaan wax u qarsooni jirin bal markaa in la xidho maaha in wax kale lagu sameeyo ee dee waa in lagaba sugo haddii dee idinkoo ku sadaqaysaana waaba idin khayr badantahy waana meel ay yidhaahaan halkan suurooyin aada u kooban weeyaane in lagu sadaqaystaa sunno weeye in laga sugaana waa waajib haddana maanta sunnihii baa waajibkii ka fadli badan oo dee inta badan waajib iyo sunna hadduu ku yimaado waajibka ajrigiisu badan yahay suuradan oo kale shaygii sunno ahaa ayaa ajrigiisu ka badan yahay waajibkii markay suurada noqoto bal markaa labadaas oo kale khasla maxay tahay way noogu soo biirayaan khisaal kaloo kala duwanna way jirtaa bal aimada qaarkood waxay leeyihiin ba mualafaad xaafid ibnu xajar waa leeyahay kolle waxaan filayaa suyuud iyo sakhaawiyana bal khasaasha hadhika keenaysa way leeyihiin laakiin kaa xaafid ba asala qolooyinkiina sharaxaysan halkan xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala majmuucataasa ayuu ku soo aroorinayaa xadiidka halkan buu aad uguba sharxay oo waa halkii ugu horreeyey kuwa yimid buu kuwa sharxo meelaha kale sharaxiisu ee saa uma badnaanayo welibana wuxuu raaciyey imaamkii shahiirka ee abuushaama la odhanayay imaam nawowi iyo sheekhooda ahaa ayaa ee dee waxa weeyaanba imaamkaas baa nadmiyey toddobadan labada bayd uu idiin yaalaan markaasoo xaafid markuu tatabucay tatabucay ayuu isaguna kolba toddoba kale ayuu nadminayay oo malaa saddex goor buu kordhiyey min toddoba oo kale afar toddobaad soo baxeen isku wada darajo maaha isku wada xoog maaha sharaxana waxaa idinkuba sugan labada hore ee labada toddobada labaad iyo toddobada saddexaad ee ka kale waxaan filayaa muu soo wada dhigan oo tarbacu biha sabcaatu min faydi fadlihi waa shadri unbuu kaba soo qaatay waxaan filayaa inuu suyuudi raximahullah walow kitaabkiisa waqti hore ugu dambeysay bal markan dee khasaashan oo kale waa waqti maanta mala afartan sano lix iyo todobaatankiiba ahayd waqtigii halkan bal matalan oo imika kitaabkii ilaa imikana xataa sharaxiisa ma haysto tanwiir alxawaalik waa sharaxa muwadda kuba sharxee dee isagoo umuurahan xaafid soo naqlinayay inuu taa dambena wada dhigaya baan sin filayo tanwiir alxalaaik haytay macnaa xaafid ilaa sideed iyo labaatan ayuu nadmiyey kolley khasaasha intaasna way ka badan yahay laakiin barhkood sanadkoodu ma xoog badnaa bal markaa waxaan leenahay waa arinka koobaad ee cadadku mafhuumo laha taasi waa mid arinta kale waxa weeyaan dee cibaaradan imika waxay noogu sugan alimaam waa mudakar rajulun rajulaani intaba rag baa laga wada cabiray bal markaa iyada tanna arrinkani wax rag khaas ku ah maaha ee ciddii dumar ahayd ee sifadan kuma sifowday iyaguna way mudanayaan tani allahuma meel bay culimmadu ka soo reebaano alimaam alcaadil haddaan idhaahno waa alimaamata alcudma imaamyada imaamnimada sare taas aan idhaahno dee halkaa mansila dumar aan ahayn ama masib dumar aan ahayn wax laga soo reebayo laakiin markaan nidhi cid kastoo wax tawaliday wixii ay tawaliyeenna bal maalan cadl uba falay waa la haleeshiinayaa sida xadiidka muslim oo kale ayaa halkan sheekhu wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala iyadana suuradaa markay noqoto hadday dee qoyskeediibay leedaho awlaadeediiyo qoyskeediibay cadli laba timi oo cadaala sii shareecadu ay ogolayd ama ay sugaysay bay laba timi waabay soo gelaysaa arrinta kale iyadana jirtaa waxa weeyaan wa rajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid dee waxa weeye dumarka waxaa u fadli badan inay guryahooda ku tukadaan baa uga fadli badan iyada salaada masaajidda inay ku tukadaan marka khasaladaasna iyaga waxaaba u fadli badan mulaasamada gurigooda iyo xataa salaadii oo jamacan waxa weeyaan waxaa u fadli badanba gurigoodii inay kuba tukadaanoo khasladaasna way kaba baxaysaa xaggan kale markaa rajulun dalabatu imraatun markaa maxaa soo geli dee haweeney haddii dee nin saasoo maal laho oo jamaalkaa laho ama mansib iyo dee mulki iyo waxyaalo leh uu xumaan uguba yeedho dee iyadoo xataa dhici karta inay xaajo iyo baahi ay jirto iska diida ilaahay cabsidii daraaddeed iyadna dee mansiladan iyo tan waybaa mudanaysaaye bal jaanibkaasna waxa weeye oo umuurtan ah xagga marka la eega ragga dee dumarkuna inta badan waa min bacdi mithaaluna way la wadaagsanayaan bal waxaa laga soo reebi karaa un khasladaha bal maalan aan sheegnay arrinka saddexaadan kusoo khatimaya bal markaa waxaan leenahay xaggii sabcatun cadadku mafhuumo laha lafdiga rijaal marka la yidhi rajul waa laqabba laqab kuba inta badan markay rajul noqoto mafhuumo laho bal mafhuumkiisa uu kaba sii liitaa dee mafhuumka mukhaalafo markay laqab ay tahay uu kaba sii liitaa cadadka uu ka liitaaba oo dee xujo ma noqdo ee bal waxaan leenahay isaguna mafhuumo lahae dumarkii way la wadaagsanayaan allahuma imaamada cudmada oo kale haddii tan laguba fasira iyo khasladan imaka baabkuwa inoogu baabaysan yahay xagga masaajida mooyaane bal intan u yar dambaysiinaya waxa weeye lafdigan xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu mid weeyaane horta lafdigan aan inoo oole laakiin inoo iman doono tasadaqa bisadaqatin lafdigaa sadaqa waa nakira imaamnawiba marka waxaaba yidhaahaan dee horta sadaqo mebal iyo imaamnawiyan odhana waxaa loo tankiirkani u faa'iideynaya sadaqadu hadday mid yartay iyo hadday mid badan tahayba haddii ikhlaaskaasi jiro waa lagu mudanaya oo arrinku maaha un xoolo weyn ninkii sadaqaystay ee lafdigan sadaqee la tankiiriyey tii yarayd iyo tii badnaydba qarinteedu iyo ruuxuu ikhlaasahaan uba qariyo oo wax laguba mudanayo laakiin arrin baa jirta imaam nawowi raximah llahu tacaala uu sheeguu halkan sooba naqliyo ah in markay sadaqadu dee lafdigaa sadaqana waxaan idhi ka yeeraay kii badnaay dhinac kale waxaabay noqonaysaa wixii sadaqa lagu magacaabayay markaa tii waajibkaydiiyo tii sunno ahaydba way meeshii imanayaane laakiin halkaas baa imaam nawowi yidhaha markay sadaqadu ta waajibkaa tahy waa sakadii oo kale waxa roon ruuxu inuu muujiyo ayaa roonba gees yaan loogu tuhmin inuu nin sakada aan bixinba uu yahay oo kale jaanib kaleha laguba daydee sadaqadan ikhfaheedu uu aad iyo aad sii madluubka iyo sii ajriga badan yahay waa sadaqadii manduubka ahayd waa taas tuu yidhaah halkan taas waa mid arrin kalena waa cibaarada nooxa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yamiinu bal xadiidka bukhaari iyo muslimba way wadaagsadeen laakiin riwaayo muslimba halkan waxay dhacday xataa laa taclam dee imaha aimadii kalena way la wadaagsadeen xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu lafdii muslim weeye bal markaa oo waliba ruwaadda dee mid ahaan waxaan filayaa ruwaadda israacraaciyay bay mid ahaan riwaayadiisahayd waa laga yaaba tan cubaydulaahiba marka waxa ay tahayna bal culimmadu waxay kuba tiriyeen lafdigaasi inuu kollay ruwaaddii mid kaba mida uu isku dabarogay un weeye waa qalbi uun towjiih kale ma laha waxaana iskaba jirta markan ay xagga mustalaxa sheekhuna si fiican buu abu halkan u dabdiyay masaladaas iyo wixii ay kuba tacalluqsaneed uu yar dheereeyey hadalku ku dheereeyeyba istilaax ahaan bee maqluubku waa waxaa kolkol dee inta badantay ka hadlaan waa sanad ruux isku dabarogay oo bal maalan iskoo weydaartee matiguna san oo kale hadduu san oo kale waaba qalbiguu noqonaya waa qalbi matniye bal muslim taa dhacday waa qalbi baay tahay maqluub aimadii sharaxday kitaabka muslim baa barhkood waxay kaba dhigeen inay suurtagal tahay muslim inay tahay ama ciddii kaba dambaysay ee laakiin cid ka sarrayso oo yaxya alqadaan iyo riwaayaad laga wariyey ayaa la hayaayoo waxaa dhici karta isagana dee saasuu noogama wada warine wahamku muslim wuu ka sarreeya oo muslim kama dambeeyo waa ka sarreeya oo dadka ka sarreeye laakiin bal cibaarada muslim waxa weeye waa cibaaro waham kuba sugan yahay bal xadiidkiina kolley wixii aan odhanaynay intaasaan kuba dhaafayna halkii maxalushaahidkuna waa ta aan sheegnay oo ah warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajidi xadaثna qutayba bnu saciid qutaybatu qaala xadaثna ismaaciil bnu jacfar xumaydin qaala anahu qaal bal waa xadiid kolley qeybtii aynu sooba aragnay in horena aynuu soo marray baabkii waqtiga cishaa'iga xumaydna uu samaaciisa caddeeyeyba oo ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi katiirna waa nin reer madiine ah balsaan horeba usoo aragnee xumayd baa wuxuu yihi su-ila anasun anas baa la weydiiyey sheekhuna hadda sharaxa aada buu dheereeyey laakiin dee himadiinu inay hooseysoy gaabato maaho uu ruuxu badsad yaray islaa sharaxan waa badan yuu iska dhaafee waxay la tahay inaad dee sadar sadar u eegtaan oo daalcashadiinii kitaabka waayo fawaa-id badan baa taalo intan ka sheegay mooye waxyaalo badan ee de markaasaa sharaxa loo dheereeyo ma aha waxa weeyaan hadal aan macno lahayn in laguba dheereeyo cilmi weyn baa kuba sugan ruuxii dee himo laha ama himadeedna inay wada sarrayso weeyaane kolley waqti dheerna waa haysataane ruuxu markuu kitaabkii la muraajacaynayo lagu noqonayo dee dadkaa fatxulbaari haystaa kolley waxa weeye inay wax kaba tagaan ma aha waayo dhammaantiiba waa durar bal kitaabka ikhtisaarku maba habboonaa in la ikhtisaarsado si ay barhkood ikhtisaarsadeenoo dee maxaa lagaba tegiy dhammaantiiba hadduu fawaa'id iyo durar wada yahay wax laga kala tagaa ma jirto kitaabku markaa waa taasba wey isagu meel horeynu soo marru kitaabkan mukhtasar kaba cabiray waana kitaabkaa dheerba bal waxa weeye kolley waana kitaab dee waqtigii noloshiisii iyo sheekhoo nooliyey intii ka dambeysayba ilaahay subxaana watacaala dee faa'iidada badan uu lahaa iyo tan dadka uu kuba anfacay dadkiina uu ku dhex faafay oo isagoo markaa kitaabku aanu dhammaan labaatan sanood inka badan buu socday ayaa kolba intii timaadaa mulukuda oo gobolladii fogaaye qaahireba kaba dheeraa dadkii boqoradooda ahaabaa dalbayoo lahaa kolba loo rari jiray dee bal iyagoo soo weydiisanaya ciddii de markaa masar kaba talinaysay sababtuna culimadii manaadiqda dalbayoo weydiisanayay umaradoodiio ma bal matalan markaa waxaan leeyahay waa kitaab kolley cibaaradii hoo lahaa shawkanina de waa cibaaro aada um shawkani baa la yihi bukhaari maad sharaxdii oo latulilahi jirta bacda alfatx waa xadiid laakiin muxuu jeedaa waa fatxulbaari imaka dee xadiidkii dee kitaabkaaba kuwa sugantah kol haddii fatxulbaari jiro dee meel kaleo loo kacay iyo wax kale in la doondooniyo sharax kale ma jirto bukhaari wuxuu leeyahy kitaabka lahijirata bacda alfatxi cibaarada xadiidku soo qaatee bal waxaan leeyahy laakiin meelaha sharaxu badan yahay fawaa-ida badan ee kolley hagaagu daalaacda wuxuu ihi markaa su-ila anasun anas baa la weydiiyey oo waxaa la yidhi hal itakhada rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ma samaystay oo miyuu yeeshay khaataman katun miyuu lahaa rasuulka ilaahay uu xidho faqaala wuxuuhi nacam haa kale kitaabulibaas bay nooguba iman kaatunku suu ahaa iyo wixii iyo waqtigu samaystaybee laakiin imika halkan wax masaajida ku tacalluqsanunba inoo imanaya xadiidka oo wuxuu yihi nacam ahara uu dibliga rasuulka ilaahay leylatan habeen salaat alcishaai salaadii cishaai ilaa shadri leyl ilaa haleen kala barhkiiba u dibligay uma aqbala calaynaa xagga iyagiibuu wuxuu u soo jeediyey biwajhi wejigiisii bacdamaa sallaa intii uu salaadii tukaday dabadeed oo macnaa rasuulka ilaahay markuu salaadii dhammaysto xagga iyagii u soo jeestay waana waqti dambe faqaala wuxuu uhi salla nnaasu dadkii way tukadeen waraqadu way seexdeen waa dadkii dee waxa weeyaan ama guryahooda joogay ama reerihii dee madiinaba markaan eegno masaajid yaryar baa jirtay oo aynu barhkood soo maray saas dee aynu halkii hal yuqaalu dee masjidu bani fulaane bal markaas meele masaajidoodii intay ku tukadeen baabay iska seexdeen laakiin dadka wax sugayey ee bal sugayey inay rasuulka ilaahay laba tukadaan waa dadkii masjidkiisa joogay bal markaa wuxuu ihi way seexdeen walam tasaaluu idinku kamaydaan soorin fii salaatin salaad ina ku sugantihiin macnaa ajri salaadeed iyo thawaab salaadeed inuu idiin socdo mundu tardatumuuha mundu tadartumuuha laga bilaabay ilaa waqtigaa aad sugayseen waa ilaa inta aad sugayseen oo dhan ajri iyo salaadun baa ku jirteen sawaab salaadeed baa idiin socday dad tukanaya unbaaba la mid ahaydeen dee taasna waxay kaba dhacday ruuxa masjidka jooga masjidkii fadhiya salaad sugaya eg iyagu salaad bay sugayeen inay qaybtii horena waatay aynu kuba soo marray baabka in oo baab man jalasa fi lmasiid yantadiru salaata qayb xadiidka xadiidkana waa jaanibkaasuu noqonayaa ee bal waxa weeyaan ruuxii sugayay dee salaadii ajriga dee waana masjid buu fadhiyaa kollay fadligii masjidku waa ku sugan yahay dee ruuxii muntadirkaana ajriga uu leeyahy iyo fadliga uu leeyahay xadiidka waa inooguma sugan yahay qaala anas baa wuxuu yihi fakaanii anduru waaba imakaad moodaa inaan eegayo un arkayo ilaa wabiisi khaatami rasuulka ilaahay kaatuntii uu habeenkaa xidhnaa dhalaalkii uu dhalaalayaabad moodaa imaka inaan arkayo oo waa si u xifdisan yahay ee suuradiina khayaalkiisa iyo daakiradiisa xaadir uguba tahay bal xadiidka waynu soo marray maxalu shaahidkuna waa taa sheegnay wey baabu fadli man hadaa ila almasjidi waman raaxa hada kani baabu fadli bayaani fadli man bal shaksi fadligii caddayntii ayuu baabkiisii yahay hadaa ka lahay ila lmasjidi xaggii masjidka uba ka lahay yoman raaxa ruuxii caraabay kollay meel baan islaa qolooyinkiina sharaxa ku yar baraaruuji de waan soo dhaafay kol haddii bal waa inaan ku yar noqdaa taas baabkiina uu soo dhaafay waa xadiidka dee sharaxuu dheereeyay oo markaas ma cibaara i yar muuqatay marka la eego markuu qabanayo faqaala inii akhaafu laha dabadeed halkaas inii akhaafu laha shaarixu markuu qabanayo ayaa cibaaro uu yidhi xadiidkiina waa kaa iga kala goyba aلظaahir anahu yaquulu dalika bilisaani waa qolooyinkiina fatxulbaari haysan baan uga jeedaa si cibaarada u yarubsataa waxa daahira inuu carabkiisa ka idhi liyazuurha can alfaaxishati aw liyactadira ilayha cudurdaar bowtay wayaxtamilu an yaquulahu biqalbi hadalkan inuu qalbigiisii kaba yidhina waa ixtimaal marka waxaa iska kay israacay aniga bal haddaa ila socotaan qaala ciyaadun qaala alqurdubiyu inamaa yastadu dalika can shidad waa arrinaan sharxo marka horeba dee markaan sharxaya intan waa soo naqliye laakiin waa labadan sheekhun cibaaradooda wuxuu uhi qaala ciyaadun qaala alqurdubiyu inamaa yasturu marka bal haddaan cibaaradan eegno say u taalo ciyaad baa wuxuu yidhi qurdubi baa yidhi saasay noqonaysaa qaala ciyaadun qaala alqurdubiyu dee ciyaadna boqol sanadood in ka horeysay ayuu ka hor dhintayba in qurdubi isagaa ka horeeyey oo cibaaradu markaasan saliim kolley kuma noqonayso naqsigeedii kolley imika ma jasminayo dee wixii aan ku qorilayn halkan laakiin cibaaradana qaala ciyaadun qaala alqurdubiyu ciyaad baa yidhi qurdubi baa yidhi qurdubi aad buu ugaba dambeeyey isaguna qarnigii toddobaad aakhiradeedii ama qeybteedii dambe ayuu dhintay kolley lixdankii waa soo weydaartay uun dee isaguna qarnigaa ka horeeyey ee qarnigii lixaad baxdantiisii baa ciyaad dhintay dee iyagu manaadiqda maqribka ha iskuba ahaadeen bal markaa meesha waxbaa jira ee waxaana jira qolooyinkii kale kitaabka la sharxay dee ciyaadna waan haynaa kitaabkiisii oo waa kimaalulmuclim qurdubina waan haynaayo waa almufhim labadaba sheekhu markan u laabano wuxuu uu soo talkhiisiyeyoo lafdi ahaan kumuu soo naqlinee tasaruf baa jira uu cibaaradoodii ku tasarufay laakiin imanka cayniy oo kale waxay ahayd hadalkan maaratay hore ee laga bilaabayo wadaahir anahu yaquulu dalika bilisaani ayaa hadalkii ciyaad ah waxay ahaan layd malaa halkan in laba idhaa qaalahu ciyaadun oo hadalkii hore loo celiyo keliya ka dhacday hashiiba intaa yaree dhacday baa hadalkii oo dhan dee wax kale u bedeshay ciyaad baa saa yidhi markaa qaala alqurdubiya waayo qolooyinka kale la soo dhigtay sida cayni oo kale isagu qaala ciyaad intuu yidhi halkaa hore soo mariyay markuu hadalkiisaa dhameeyey ayaa haddana qaala alqurdubiya uu yidhio taasaa dhacday bal waxaan leeyahay un meeshaa subsa waayo beri horea moodaa malaa waqtigaa hore calaamo yari meesha igu qoran tahay oon waqti ma garan kara waqtigan qore laakiin waqti horaan meesha calaamadiyo laakiin arrinku waa taasoo waa hadalkii ciyaadii way kala horreeyeen ama qaalahu ciyaad bay arrinku noqonayaan ciyaad baa saa intaa hore yidhi markaasuu qurdubina hadalkiisii bilaabay bal wuxuu yihi baabu fadli maqada wuxuu u baabaysan yahay bal caddayntii ruuxii ka lahay ila masjid masjidka xaggiisa u ka lahay waman raaxa kii caraabay oo dee kolley waatan salaadahan shanteen tegayno waqti gelin hore la tagaana waa jirtaa mar galab la noqdaana galab masjidkii loo kacayaano able salaadihii galabtiibaaba badane way jirtaa haddaba ruuxa xaggii masjidka adigu qabanaya ama aroor ha u kaco ama galab ha u kacee ha ku kallaho ha u caraabe e bal fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisi yahay xadaثna cali bnu cabdillaahi qaala xadaثna yaziid bnu haaruuna qaala akhbarana muxamed bnu muطarifin can zayd bni aslama can caطaaءi bni yasaari can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu calayh wasalama qaala anahu qaala sanadka bal moxamed ibnu mudarif isna waa suurtagal inay hore u soo maray dee inta kale waa dad aada u soo noqnoqda oo bal matalan aadna u mashhuura moxamed ibnu mudarif oo kunyadiisuna abu khasaan tahay reer madiinuha laakiin markii dambe casqalaan buu degaye waa nin dee hiqaadii ruwaadda ka mid oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaaya kollay kutubtan lixda ana dhammaanba riwaayo ku wada leh sida bukhaari ugu leeyuu shanta kalena uguba leeyahay bal markaa xadiidka abu hureyra wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man hadaa ruuxa ka laha alquduw waa dee imaka waa tabkiirkiiyo ama almudiyu min bukrati nahaar taas baa asal ku yahay asalka hore walow dee loo isticmaalo kolkol tegid un looba isticmaalo waa tegidda geninka hore la tago rawaaxna bacda zawaal laakiin kolna waxaaba loo isticmaalaa un mudlaqu lmudayiuun waa tegid la tago unbaaba loo isticmaalaa mar riwaayaadka bukhaari barhkood baa halkaa mar ruwaadda bukhaari baan u jeedaa barhkood halkan man qadaa bedelkeeda man kharaja hayaaba ahayd ruuxa baxa dee bixitaankuna gelin labadii gelinba waa noqon haddii man kharaja taa hore laba dhigana raaxadu waa soo laabankii uu soo laamayaabay noqonaysaa bal ruuxa kalaha ila lmasjidi xaggii masjidka waraaxa ama taga galab iyo gelin dambe acadahu llahu ilaahay baa wuxuu u diyaariya nusulahu waa sooryadiisi iyo wixii lagu martiqaadaye loo diyaafo ayaa ilaahay u diyaariya min aljannati jannada xaggeed kulamaa qadaa aw raaxa mar kasta oo uu kallahu xaggii masjidka tago ama uu caraababa labadiiba haddaan ka dhigna tegidii masjidka laba tegaya oo markastuu masjidkii tago ama subax ha tago ama habeen ha tago ama galab haba tagee mar kastaba waa nusul cusub marka lafdiga nusulla bal kollay riwaayadan bukhaari nusulahu baa inoo taal halkan muslim oo kale nusulan baa lafdigiisa uu ahaa ruwaadda bukhaarina barhkood bay taasayd iyadoon damiirka aan laba qorin halkaa min aljannati bedelkeedana nusulan fi ljannati waa lafdiga muslim iyo nusul haddaba waxaa sharaxa iguba sugan haddii imika labada xaraf ee hore labadaba la godo ama la damiyo nusul waa meeshii la degayey waa meeshii la degayey oo markaa waxay noqonaysaa nusuulahu waa meel uu dego iyo makaan iyo buqco min aljannati jannada ka mid oo mintii la tabciid laydhah waa si imika shaarixu sharxayo haddii bal waxa weeyaan la reebanoo nuslun laba yidhaaba walow dee inta badan nusulkaasba tan ay kuba fasiraan wamaa yuhaya-u lilqadiim min adiyaafa ruux yimi wixii loo diyaariyo ee lagu sooriyeynayo taas baa nuslin lagu magacaabaa bal kolley waxaan filayaana iyadoo za-du ay damisan tahayna taa way kuba fasiraane macnuhu markaa waxa weeye uun ruuxu mar kastoo uu masjidkii xaggiisa u kaco ama subax haba noqoto ama markaa galab haba noqotee dee kolleyna masjidka waxaa loogu kacayaa qarad kale maahae waa salaadii iyo cibaado weeye salaada ay ugu horeyso ayaa masjidkii looguba imanayaaye ruuxa waxaa loo diyaarinaya ilaahay u diyaarinayaa diyaafo iyo sooriyo dee taa jannada ayaa jannada loogu diyaarinaya ibnulmunaqim baa kitaabkiisan sharaxa uu kitaabkan ku sharxay oo kitaabka atawdiix baa magaciisa laydhaa sharaxyada kitaabkuu kaba mid yahay bal dee sheekhuna kolley masaadirtiisuu kaba mid yahay sababtu waa sheekhiisiiba ibnu mulaqin xaafid ibnu xajar sheekhiisii weeye waana sharax dee iska weynoo say u madbaceeyeen qatar baa lagu madbaceeye dhowr iyo soddon mujalad lix iyo soddon iyobay ku madbaceeyeen se kolley qaybta hore aad buu u fiican yahay laakiin qaybta dambe sacayni oo kaleba waa koobtaa sharaxiisu aad buu isagaba yaraaday isaga wuxuu yidhaha halkan yidhaha xadiidkan markuu qabanayay kol haddii tegidii balla tegayey ay ajrigan iyo thawaabkan laba helay salaadii la tukanayay camal marka uu ruuxu laba yimaado salaadii ay uguba horrayso ku laba yimaadana wixii uu salaada kaba helayeyna dee uu kaba siin wayo xadiidka markaa maxaa inooguba sugan boorin laysku boorinayo waa jamaacadii salaada in lagaba qayb galo dee salaadii waxaweya waa wixii ugu weynaaye masjidka looba iman iyo dee camalkii khayrkaa looba tegayeyba waa xadi weyn oo layskuba boorinayo kol haddii tegidda nafteedii ay ajrigan yeelatay marka camalkii loo qastayey lalaba yimaadee salaadu ay uguba horeysana dee taas iyada lagama warrami karo waa fadli aada iyo aada u weyn ee bal markaa waa xadi laysku boorinayo jamaacadii iyo taas masaajidiina dee fadliga ay leedahay iyo waxa weeyaana tanna way nooguba sugan tahay baabun idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba baabun aan iska tamweynsanaynaa waayo idaa uqiimati salaatu salaada haddii la aqiimo oo la gudagalaba alfaadii iqaamada falaa salaata salaadi ma jirto ila almaktuubatu ama dee waxa weeyaan salaada markaa faradka ah ee waqtigaa iyada daraaddeed looba aqiimayo salaadii la tukanayo mooye salaad kale oo jirta dee ma jirto macnaa salaad kaleo markaa laba imanayo la gelayo la tukanaya waa salaada iyada daraaddeed imaka alfaada iqaamada loolaba imanayo taas baabay tahay kolley cibaaradan idaa qiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba imika waa tarjamo iyo cunwaan buu sheekhu usoo dhigtay waana xadiid axaadiistii rasuulka ilaahay kaa mida lafdigiisii weeye oo isna xadiid abu hureyre ah oo xadiid abu hureyre ah muslim iyo aymo kalenaba way wariyeene laakiin kolley sheekha marka la eego shardigiisii ma gaadhsiisna horena waynu usoo aragnay sheekha raximah llahu tacaala xaafibnu xajarna muqadimada kitaabkan hadyu saari waaba kuba sheegaa dee sharaxna waa kusoo qaadqaadaaye sheekha raximah llahu tacaala dee arrintiisa abay kaga mid tahay inuu tarjamada marka uu laba imanayo kolkol marka aan xadiid dee aanu isagu waxa weeyaan shardigiisiiba gaadhsiisnayn ama isaga shardigiisii marka la eego aan agtiisa kuba saxiixahayn ayaa waxa weeye bal markaas ayaabuu dee taraajimtan uu la yimaado kolkol uu usoo dhigtaa si uu bal maalan xadiid macnihiisalena markaas uu uga dhigo wixii baabka uu kuba soo aroorinaye bal waxaan leenahay lafdigan imaka waa xadiid rasuulka ilaahay noogaba sugan oo muslim iyo aimo kaleba ay wariyeen taas weeye bal lafdigan inoo sugan uu halkan tarjamada usoo dhigtay xadiidka inoo soo socdo wuu ka acamsan yahay markan dee salaadii aan waxa weeye aynu asheedan cahdiye aynaan ka dhiginoo salaad mucayana aynaan ka dhigina waa salaad guud ahaan waana sida laftiga xadiidka kuba yimi bal markaa waxaana weeyaanun kol haddii salaadii iqaamada waqtigeedii gaadho muadinkii uu bilaabo inuu salaadii aqiimo salaada dee la geli karaa ee ruuxii uu geli karaa waa salaada markaa loo kacayo uun weeye salaad sunna ah ama salaad kaleoo dhaaftay xataa qadaheed lama gelayo taas baa lafdiga tarjamadu ay tahay xadiidkuna waaba kan xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi qaala xadaana ibraahim bnu sacdi can abihi can xafs bni caasimi can cabdillaahi bni maliki bni buxaynata qaala mara الnabiyu salى اllahu alayh wasalam birajuli bal marka ibraahim bnu sacd aabihii buu ka warinayaa waa sacdi bni ibraahim bni cabdiraxmaan bni cawf labadoodaba in badan baan soo aragnay xafs bnu caasimna waa kii marka dhoweyd bay noogaba sugnaa caasimkuna waa ina cumar bn اlkhadaab haddaba xafs bnu caasim baa wuxuu ka warinayaa nin cabdillaahi bni malik ibni buxayna la yidhaaho kolley waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaanay culimmadu yidhahaan maalikina waa aabihii buxaynana waa hooyadii ee maaha magac kaloo haweeneydan buxayna laba yidhaa iyadna way islaamtay aabihii iyada lama hayo inuu islaamay isagaa saxaabi ah hooyadiina markaa asxaabtii bay kaga mid noqonaysaa xadiidka ninka warinayaana waa isagae bal waxa weeye waa saxaabi cabdillaahi bni buxaynana waa u yimaadaa waana inoo soo socotaa cabdillaahi bni maalikna sanoo kalena waa laysuba raaciyaaye bal waa taas weeyaan sheekhuna raximah llahu tacaala isagoo ibnu sacad kaba soo naqlinaya maaliganoo maalik ibnu lqashbi la odhanayay ayaa qabla alislaam baa intuu maka yimi iyagu reer maka maahe eh oo dee qorayshna may ahayne ayuu qoys ama dee jirib reer maka jiribahoodii kaba mid ah waa reer bani mualib ibni cabdimanaaf ayuu xilfi iyo heshiis laba galiyo isbahaysi buxaynadana oo qoyskaa kaba mid ahayd ama jiribkaa kaba mid ahayd buu guursaday bal markaa iyadu islaamnimo way soo gaadho way islaamtay inankeeduna waa islaamo islaamnimadkiisu waa qadiimo dee waa reer makaba makuu kuba islaamay bal taaba weeye marka waxyaalaha jira alfaada sanadka inooguba imanayo oo meelo qaarkood wahamya ama qalada ay dhaceen ee markaas aan arki doono biidn illaahi tacaala waa taas arrinkan ay sheegay markan leege ibnu buxayna marka la yidhaah waa hooyadiina lafdigan ibni dee waana qaacidadu siay tahay haddii laba calamoo san oo kale isu dhalay bal maalan ay dhexdooda dhacdo alifta way gooyaan oo lama qoro walow lagu dhawaaqayo oo dee haddii la waslinayana cabdulaahi ibni maalikin baan odhanaynaa haddaan kala goynaynana cabdilaahi ibni maalikin ee horta bini ma jirto dee sa dadkeenna qaarkood ay kaba cabiraan ama culimmada qaarkood oo la yidhaah dee cabdulaahi binu fulan binu fulan taasi wax jira maaha oo dee luqa ahaana wax saxan maaha ee ibni hamsadani waxay u dhacday qoraal ahaan kolley shardigeedna waa marka ay laba calam saasoo isdhalay ay dhexdooda dhacdo waa calamyo marka ay dhacdo sadar bilowgiina aanay dhicin ayay gooyaan alifta ee bal markaa imika se maxaa dhacday markaad eegtaan ibni buxayna aliftii way taallaa sababtuna waa maxay maaligan dee buxayna may dhalin isaga waxa weeyaan sida cabdilaahi ibni ubay ibni salool oo kaloo saloolana ay hooyadii ahayd saa daraaddeed baa aliftay marka halkan loo qoraayo on loo goynahayn oo buxayna maalik maaha ruux dhalay maaha ee labadiiba waa cabdilaahi bay sifo u yihiin oo cabdilaahi ibni maalik iyo cabdilaahi ibni buxayna waa isaga uun bal waa saxaabigaas wuxuu yihi markaa haddaba qaala mara uu maray annabiyu sala allahu calayh wasalam birajuli nin buu soo maray qaala وxadaثnي cabdالرaحman qal xadaثna bahث بن asد qal xadaثna شhucbaة qal akhbaranii sacd بن ibrahim qaala samictu xafsa بna caasimi qaal macnaa waa maxay makatan markii hore sanad buu sheekhu inoo dhameeyey markuu matnigii soo gaadhay matnigii muu dhammayn ee wuxuu hi mara nebiyu salى الlahu عalيه waslm birajulin halkaasuu ku joogsaday sanad kalea bukhaari ku laabmay oo cabdiraxmaan ibnu bishirin ama waxa weeyaan dee kaba bilaabmaya cabdiraxmaan waa cabdiraxmaan ibnu bishir ibnulxakam kaba bilaabmaya sanadkii kollay halkay kuba kulmayeen midi waa ibraahim ibnu sacad cabdulcasiis maka halkan kollay waxaa jirta uu kala yar kooban yaho kaa hore ibraahim ibnu sacad baa cabdulcasiis u sheekh ahayoo aabihii sacadna uu ka dambeeyey iminka ibraahim kuma jira ka dambe waa cabdiraxmaan baa bahs ibnu asid ka warinaya bahs ibnu asidna shucba shucba markaa muxuu yihi akhbaranii sacd ibnu ibraahiimo ibraahim ibnu sacad buu laba siman yahay marka iminku matnigii inoo dhammaynaya kolley oo sheekhu raximah llahu tacaala matnigii dhammaynaya walow dee xaafid leeyahayba labada matni matnigaa horeoo muslim inooguba sugan kolley mukhaalafaad baa jira furuuqba u dhaxaysee laakiin sheekhu matnigan dambuu dhammaynaya oo wuxuu yidhi samictu xafsa bna caasimin qaala samictu rajula nin baan maqlay min alsdi reerkaa asdi laydhaa ka mid ah oo yuqaalu lahu maaliku bnu buxaynata maalik ibnu buxayna laba yidhaaho ninkaasaan maqlay asdi kolkol halkan asdi zada siinna waa la yimaadaye laakiin xarafka hamsada ka dambeeya uu reeban yahay waayo reero kaleoo bani asad layidhaah baa jiroo siinto kala duwanoo asad qureysheed baa jiro asad kinaanaa jiro asadyo kalaba jira asadka dee reer bani khusayma laakiin markii asdi la yidhaaho ee asdina way yimaadaanoo xarafkaa dhexe laba reebo kolley waa dee asalku waa yaman eh bal markaa ninkan haddii siinta halkana way laba yimaadaan min alasdi amina min alasdi maalik ibnu buxayna ninka laba odhanayay buu yihi halkan xadiidka dariiqii hore waxaan soo aragnay waa can cabdilaahi bni maalik bni buxaynata wanataan nidhi saxaabigu waa cabdilaahi aabihiina waa maalik hooyadiina waa buxayna kolkolna hooyadii baaba loo tiiriya halkanse maxaa dhacay cabdilaahigii meesha waa ka maqanyahe maalik ibnu buxayna ayaa dhacay waa riwaayada shucba shucba riwaayadiisay tani timi kolley aimadii xufaadda ahaydna waa yaxya ibnu maciin iyo axmed iyo bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo ismaaciil iyo qolooyin kaleoo halkan sheekhu tirinaya halkan riwaayadan waham iyo qalad bay ku xukumeen bukhaari waa soo saaro dee waa si xadiidku kuba yimi laakiin waa waham bay leeyihin weliba wahamku shucbay leeyihin waa kaba dhacayoo midi waxa weeye in buxaynadani dee cabdilaahi bay dhashay maalik may dhalin maalik waa odaygeedii marka taasi iyadu waa mid arrinta labaad suxbadu waxay u sugantao saxaabiga xadiidka warinaya waa cabdilaahiye maaligani suxbo ma laha marka labada arrimood baa riwaayada shucbo markay noqoto shucbo riwaayadiisa waham dhacay ama qalad dhacay waa ee bal markaa sawaabku waxa weeye saa inoo horeysay oo ah cabdulaahi bni maalik saxaabigu inuu yahay buxaynaduna waa hooyadii baa nidhi waa intaas haddaba wuxu uhi ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ra-a wuxuu arkay rajulanin walxaal qad uqiimat isalaatu iyadoo salaadii la aqiimay nin buu arkay iyadoo salaadii laba aqiimay ninkaasoo yusallii tukanaya ragcatayni laba ragcadood salaadoo kollay subax bay ahayd waana la aqiimay sunnihii ka horraysuu tukanayey bal markaasaa rasuulkii ilaahay arkay falama insarafa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markuu salaadii ka baxay ayay laatha hareereeyeenoo bihi birajuli weeye maha birasuulilaahi annaasu dadki ayaa ninkii ku soo ururay wa qaala lahu rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ku yidhi asubxa arbacan asubxa arbacan hamsadu waa hamsadii istifaamta iyo dee hamsadii kale aliftii dee hamsatu wasriga ahayd ee laamta la socota israacay waana inkaar iyo rasuulka ilaahay ku inkirayo istifaamtani waa lilinkaar macnuhuna waxa weeye markaa subxida aan nasbino asubxa ay atusallii ma waxaad tukanaysaa asubxa subxi arbacan xaalu yahay afar ragcadood asubxa waa taakiidtii hore lagu sii adkaynayo asubxa ma salaadii subax baad tukanaysaa arbacan afar oo afar baad kaba dhigaysaa taabacahu qundaru wa mucaadu can shucbata can maalikin xadiidku waa indee dee kolley waxoogaa baan kuwa joogsan doonaa iyo waxaan kaba qaadanayno sheekhuna waa kaa tarjamada inoo dhigtay oo dee wixii uu keenayeyba taabacahu waxaa raacay kolley taabacahuna shucbo waxaa ka wariyey xadiidka bahs bnu asad baa ka wariyey marka qoladan uu tirinayaana shucbay iyaguna xadiidka ka wariyeen marka bahsi bay raaceen weeyo xadiidka ay la wadaagsadeen riwaayadiisa qundarun iyo wa mucaadun can shucbata can maalikin oo wuxuu leeyahay shucbaa dee wataan leynay mahan baa kaba dhacaye qundar iyo mucaadna san imika bahsi bnu asad uu yidhi halka ugu dambaysa weeye maaha shucba inuu maalik ka warinayo ee xadiidka markuu aakhirka soo gaadhay saxaabigii muxuu ihi can maalik ibni buxaynata taas buu ihi soo may ahayn iyaguna saas bay riwaayadoodu ahayd ay shucbo kaba wariyeenoo halkaa waxay yidhaaheen maalik dee sanadkiina way kuba raaceen taas alfaadu waxa kuba kala duwnaadeen waa mid waana taan leynay wahan baa jiray xagga shucbaan wa qaala ibnu isxaaqa waa saaxibu siyra wuxuu yihi can sacdin can xafsin can cabdillahi bni buxayna waana sii sawaabka ahayd weeye oo bal imika inay shucba sacd ibnu ibraahim buu ka wariyey markii horena inankiisa ibraahim ibnu sacad baa kaba warinayay imikana ibnu isxaaq baa isaguna sacad kaba warinaya haddaba shucbo mooyaane ibnu isxaaqna markuu xadiidka warinaya muxuu yidhi waa can sacdin waa sacd ibnu ibraahim bnu cabdiraxmaan bni cawf can xafsin waa xafs bnu caasim can cabdillaahi bni buxayna maalik muu odhan ee isagoo cabdillaahi bni maalikna muu odhane cabdillahi bni buxaynuu yidhi waana hadal saxo waa hooyadii wa qaala xamaadun xamaadkana waa xamaad ibnu salam oo isna sacad ka wariyey macnaa sheekhu wuxuu sheegayaa bal meelihii dee wahamku dhacayo ciddii kale khilaafsanayd ee xamaad ibnu salamna muxuu yidhi akhbaranaa sacdun can xafsin can maalikin oo wuxuu waafaqay shucbuu waafaqay oo isaguna muxuu yihi sacad can xafsin can maalikin oo u waafaqay laakiin dee wataan leenahay uun arrinkani waa waham dhacay oo qolooyinkan mutaabacaadkana wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala u soo ururiyey uun bal isagoo inoo sheegaya iskhilaafkii ruwaadii iyo bal waxyaalihii kuba tacalluqsanaaba weeye waxaana jirta un reer madiinana cabdullahi bnu baxida malaa ciraaq oo kale ayaa iyaga riwaayadooda wahamkani kuba sugnaa shucbana waa reer ciraaqoo malik ibnu buxayne yidhi laakiin arrinku waa sahwi ama waa waham ee riwaayada sawaabkii waa cabdillahi bni malik ibnu buxayne ama cabdillahi bni buxayneyn laba yidha ama cabdillahi bni malik intuba waa sawaab ee waxaa qaladka un weeye malik ibni buxayneyn la yidhaha isagii saxaabi lagaba dhigo buxaynena hooyadii lagaba dhigo isagii bal markaa taasunba aduga xadiidka bal iyada arrinka inooguba suganna waxa weeyaan wixii baabku inooguba sugnaa aynu kuba soo aragnay oo ah rasuulka ilaahay ninkan labadan ragcadood ee uu tukanayay iyadoo salaadii la aqiimay ayuu kuba inkiray taasba weeye rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dee xadiidkaa kalena wuxuu inoo faa'iideeyey ka acamsan ee keenan ka waasacsan ee ka macnihiisu ballaadhan yahay kol haddii salaadii la aqiimo salaad kaloo taa la aqiimay uun mooye la tukanaya inaanay jirin taas buu bal markaa tahay marka maxay noqonaysaa ruuxii dee soo galay waqtigaas ee iqaamadii la soo kulmay salaad subaxoo sunno adag leh waa sunno aanu rasuulka ilaahay safarna kagaba tegin haddana laba soo kulman ama markaa iyadoo loo kacayo iqaamadii bal yaan laba bilaabina ay tahy inaanu tukan weeye dee marka dambeba haba tukado ee yaanu tukanin kolley taasba wey kolley xikmadda halkanna culimmadu ay sida imaam nawi soo naqlinayo waxaa xikmadda kuba sugan ee loo diidayo salaad kale in la galo kol haddii salaad la aqiimay ay jirto waa fariido dad markaa qaa'imada ah in dee ruuxu u faaruq noqdo uu bilowgeedii la bilaabo imaamkii taasba weeye markaa imaamkii bilaababa uu la bogda marka iyadoo salaada faradka waxyaalihii dee dhammaynaya la ilaaliyo ayaa sunno oo lagu shuqloomo kaba mudan weeye bal taasi weeye waxaana jirta aimada dee aan qado dambe ogolayn oo kale ama dee se maalikiyada iyo xanafiyada iyo iyadu halkan waxay kaba dhigaan dee barhkoodna hadduu ilaa ragcadda dambe uun kuba gaadhayo inuu sunnii tukanayo waayo iyaga qado dambaan meesha uguma jirin waqtigaas barhkoodna ragcadda hore hadduu ku gaadhayo inuu bal sunnihii tukanayo laakiin hadal aada u qayimo uu lahaa imaamkii ibnu cabdilbar waana imaam maaliki ah laakiin dee ijtihaadaad iyo ikhtiyaaraad badan leh ayaa markuu masalada kaba soo hadlay ayaa muxuu idhahaa dee marka laysqabsada ee imaka wayne waa hadalkoodaa waa la tukan karaa barhkoodna waxaaba yidhahdeen ibnu cumarna uu sameeyaa laba idhaaye masjidka dhexdiisa weeye arrintii hadduu dee markaa aqimidii maqlay khaarij almasjid uu kaba gaadhsiiyo uu kuba tukado isaga aqalka xabse ku tukada ibnu cumar mar sidaas oo kalea isagoo dadka masjidka ku tukanaya hataa ku qayrin jira oo diidi jirayba ayaa dee oo saa ugaba soo gaadhsiiyo masjidka khaarijkiisa intuu sunii kusoo tukada uu kaba soo gaadho waa jaa-ise waa masjidka dhexdiisaa la diidayaa bay barhkoodna idhaahdeen laakiin hadalka ibnuqayme ibnu waxaa leeyihin ibnu cabdilbarr baa wuxuu ahaa xujadu marka dee laysqabsadee masaladii waa sidan iyo waa sidan la yidhaaho waxa lagu kala baxa waa sunnihii rasuulkii ilaahay marka kaa isagu sunnihii ama xadiidkii sheegtay kaasunbaa aka dee xujadiisu ay soconaysa ama liibaanasuu kaba cabiray markaasaa muxuu yidhaahaa madhabkiisuna saamuu ahayn iyadoo faraa lagaba qaado cinda iqaamati salaad sunno la sunnaysto oo isagana madhabkiisu saamahayne marka laga baxa dabadeed wixii sunno alla laba yimaado qada'ulfara ayaa aqrabu ila itibaaci sunna weeye dee kaas baa ah sunnaha raacitaankiisiie bal adigu xadiidkutu inoo keenaya waxa weeye in markaas in dee sunno kol haddii salaadii la qiima horta sunna la gelaya ama salaad kale oo la gelaya ma jirto saas baa rasuulka ilaahayna xadiidkiisa kaleba ahaaba arrin kalena way jirta hadduu laakiin ruuxu kusii jiray sunnihii waa tukanaya uu horuu sii galay marka waa la fadhiyo lama aqiiminayso oo ku jira ayaa la aqiimay sunnihiina waa wadaayoo kale maxay xaaladu noqonaysaa oo kale aimada qaarkood ayaaba iyagoo falaa salaata ila almaktuuba cumuumkaasuun eegay salaad jirtaaba ma jirto oo ahayn ayaa waxay leeyihin uu goynayaa naafiladii kol haddii fariidadii la aqiimo aimada shaaficiyada barhkood baana qowlkoodu taas ba ahaa aimada qaarkoodna iyagoo eegay walaa tubdiluu acmaalakum taas oo kale ee ayay kaba dhigeen nahyigii ku koobeen ciddii markaa bilaabaysa laakiin hadduu ruuxu sii waday oo uu sunni kuba sii jiray iyadu bal marka caynkaasa uu dhammaysanayaabay yidhaaheen dee iyagu waxaaba barhkood ay yidhaaheen may eh waa ijtihaadaade waa la kala farqinoo ruuxii ka cabsanayay dee haddii uu bal matalan sunnahan sii wato jamaacadiiba inay dhaaftaana waa goynaya kol hadduu marka hore sii galay intaa nahyigu jirin uu sii galay bal matalan oo lagu aqiimay isagoo kuba jira hadduu isleeya waad gaadhaysaana bal markaa waxa weeye uu siiba wadanaya bal waa ijtihaadaadka iyo aqwaashii culimmada iyada taas waana marka uu ruuxu aanu nahyiga ku dhicina uu isagoo kusii jiro sunnihii sii tukanaya lagu aqiimee laakiin kii markaa arkay dee wakhtigaas yaanu bilaabinba mu-adinka ee iqaamadii ee markaa loo kacay iyo kii bal matalan taas iyadoo la aqiimay markaas labada midna dee ma tukanayaan weeyaanoo salaad aan taa ahayn bal markaa iyada ma jirayso xadiidkan waatu inoo faaidayna baabu xadi lmariidi an yashhada aljamaacata waa baab dheer baan filayaa kolley hadalkaa qeyb inaga yar qaatay taa hore ee halkaan inoo joogo allahu subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu